barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantafka soomaaliga ee v o a oo si tooso aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa waa jimce shan iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socotiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahra ciidla nuur
qodobadaan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkiisu yeelka dhaqanka oon toddobaadkan ku soo qaadan doono wabihii taariikhda galay ee ay geega soomaalida ku soo kordhay xilliga daraawiishta
gobolka sool hawdkiisa iyo nugaashiisa oo dhulkii nugaasha la odhan jiray lix iyo toban qalcadood buu sayid maxamed ka dhis afar magaalada taleex gudaheeda ka dhisnaayeen toddobana magaalada taleex la yidhaahdo ayay hareeraha ilaa labaatan kilomitr ilaa shan iyo toban kilomitr waxaan ka badnayn xaruntuun baa lagu ilaalin jiray toddobaa gaar ku ahayd kaalmaha heesahaanu maanta idiin haynana waxaa ka mid a
galiibyada jiibtangana abwan waaygugooshe
codkaasi faysal cumar mushtaeg iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadayo inuu ku dhawaaqo xaalad deg dega oo qaran si uu uga maarmo in kongareeska uu ansixiyo lacago uu doonayo inuu ku dhiso xadka maraykanka iyo mexico aqalka cad ayaa sheegay in trump uu ku dhawaaqi doono tobanka subaxnimo jimcaha maanta xilliga washington d c cakirnaanta ammaanka qaran iyo midda bini'aadanimo ee ka jirta xadka koonfureed ee maraykanka aqalka sanadka ayaa meelmariyey miisaaniyadda ammaanka xadka maraykanka gelinkii dambe ee khamiista iyo kharashaadka ay dowladdu ku shaqayn doonto si looga fogaado in mar kale ay hakad ku yimaadaan howsha shaqo qaar ka mid ah hayadaha dowladda trump ayaa haysta ilaa iyo saqda dhexe ee jimcaha si uu u saxiixo miisaaniyaddaasi waxaana aqalka cad uu sheegay in madaxweynuhu uu saxiixi doono sharcigaasi ay meel mariyeen sanadka miisaaniyaddan ayaa ku jirta hal dhibic saddex bilyan oo doolarka maraykanka taasoo loo qorsheeyey gidaar laga dhisayo xadka koonfureed ee maraykanka ka oo gaarayay ilaa iyo sagaashan kilomitr waxaana ay aada uga hooseysaa shan dhibic toddoba bilyan oo doolarka maraykanka uu madaxweyne trump dalbanayay si derbigaasi loo dhiso ugu yaraan afartan qof ayaa ku dhintay kadib markii qof isa soo miidaamiyey oo isku qarxiyey kolonyo baabuura oo ay ciidamada indiya lahaayeen weerarkan dhimashada badan geystay ayaa la aaminsan yahay in lagu bartilmaameedsanayay ciidamada ilaalada kashmiir ee indiya waxaana uu qaraxaasi saameeyey ilaa toddobaatan baabuurta ciidamada ah oo marayay jid weyn oo muhiima oo dhex mara magaalada singrigar ee ku taala gobolka muranku ka taagan yahay ee kashmiir dowladda indiya ayaa ku eedeysay weerarkaasi in uu ka yimid dhinaca bakistan hase ahaatee bakistan ayaa ku eedeysay indiya inaanay farta ku soo fiiqday xukuumadda islaamabad ka hor intaanay hubsanin amaba aanay baadhitaan ku samaynin weerarkaasi ciddii soo qaaday iyo meeshii laga soo abaabulay
wanaagsan dhegaystayaal duhur wanaagsan mar kale kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood ka soo diyaariyey cabdikariin olol
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool barnaamijkeenna taariikhda sooyaalka jimcaha ayaanu ku soo qaadan doonnaa haddii rabi raalli ka dhigo goobihii taariikhiga ahaa ee daraawiishta ay ka deganaayeen deegaanada gobolka sool waxaana si weyn noogu sharaxi doonaa ustaad cumar daroor ismaaciil oo qoraa macallinna ka ah dugsiga asre ee ku yaala magaalada laascaanood ee muuse yuusuf bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin sala allahu calaa sayidina maxamedin wacala ali wasaxbi wasalem sayid maxamed cabdilla xasan allah u naxariistee inta la ogyahay xarunta daraawiisheed ee dariiqadii saalixiya ee halganka isticmaarka la gashay waxa uu ka bilaabay dooxa la yidhahdo qorya weyne oo afartan iyo lix kilomitir aynaba degmada la yidhaahdo meesha la yidhahdo galbeed kaga beegan aynaba waxyaabo badan baa jira ayaan aada ustaad aada uruurisaan oo ka mid tahay taariikhdu bal waxaad nooga warantaa waxaa jira goobo fara badan oo daraawiishtu ay degtay bal goobaha nooga waran iyo noocyaday ahaayeen inta laogyahay taariikh ahaan marka gobolka sool oo kale laga hadlayo sayid maxamed allah naxariista iyo daraawiishtii la socotay soomaaliya koonfur iyo waqooyiba iyo galbeedka dhulka soomaalida galbeed degan tahayba qalcaduu ku simay ilaa webi shabeelle iimay ugu dambeysay ilaa beledweyne ilaa lababaar ilaa meesha layidhahdo jariiban ilaa ceel cad dhulka la yidhaahdo iyo dhudub iyo galaadi ilaa maxaanku yidhaahdaa xeeb iyo eyl ilaa maxaanku yidhahdaa hawdka gobolka laascaanood iyo sool ilaa gobolka toogdheer ilaa gobolka sanaag ilaa gobolka maxaanku yidhahdaa bari maxaanku yidhahdaa gobolada bari gaar ahaan qardho oo kale intaaba sayid maxamed qalcaduu ka dhisay marka laga hadlayo dee waxyaabo badan baa taariikhyahanadu ay qoreen bal tii loogu hordhisay taariikhda inta la ogyahay ee ugu horeysay iyo meeshii laga dhisay halkee bay ahaydna sayid maxamed allah naxariistee goobta jidbaale markii uu ku jabay waxa uu u ambabaxay xagga iyo xeebta ay loo yaqaano oo talex ku beegan marka magaalada ay la yidhaahdana maraakiib dagaaloo ingiriiska iyo talyaanigu lahayn baa kula dagaalamay laakiin buurihii bay ugu geli waayeen qolada daraawiishta kadibna way ka quusteen kadibna iyagaa kaga adkaaday ayl kadib qalcaddii ugu horreysay kun iyo sagaal boqol iyo afartii magaalada ayl baa laga dhiso daawaad baa la odhan jiray waa maga waa saldhigga booliska inta la ogyahay ee degmada ayl marka taasaa ugu horreysay waxaa jira oo kale aynu kusoo noqona gobolka sool meelo fara badan baa ku yaalay oo isugu jiray xarumo guud ahaan gobolka sool intii ku talaya dooxada nugaaleed bal ka war wixii hadda jira ee la ogyahay iyo goobahay ku kala yaaleen inagoo ogoli doono siday u kala muhiimsanaayeen
gobolka sool hawdkiisa iyo nugaashiisa aan dhulkii nugaasha la odhan jiray lix iyo toban qalcadood buu sayid maxamed ka dhisay marka lix iyo tobanku sidanay kala ahaayeen afar magaalada taleex gudaheeda ka dhisnaayeen waxaa la odhan jiray falaad iyo silsiladda iyo daawad iyo eegi ama daar ilaalo toddobana waxay ka dhisnaayeen meesha la yidhaahdo isla taleex oo xarunta ah degmadaa taleex hareeraheeda aan ka fogeyn kulligoodba bay ku xeernaayeen oo waa sheegi doonaayo toddobana magaalada taleex la yidhaahdo ayay hareeraha ilaa labaatan kilomitr ilaa shan iyo toban kilomitr waxaan ka badnayn xaruntuun baa lagu ilaalin jiray toddobaha gaar ku ahayd marka laga reebo afarta gudaha ka dhisnayd markaas waa koob iyo toban afarna gobolka intiisa kaley ka dhisnayd gobol weynaha intiisa kale midina hawdka koonfureed ee gobolka sool ee magaalada dumcay ka dhisneed marka lix iyo tobankaasaa gobolka sool nugaal gobolka sool magaalada laascaanood hareeraheeda nugaasha iyo dhinaca koonfureedba lix iyo tobankaasaa ka dhisneed meelahay ku kala yaaleen marka laga yimaado degmada talex oo kuwa ugu faraha badan ay ku yaaleen bal taa ku taalay dumco waxay qaban jirtay sidada waxa loo yaqaano qalcadaha waagi hore bini aadmigu teknolojiyada iyo isgaarsiintu haddeer siday u horumartay uma horumarsaneen guud ahaan marka qalcadaha waxaa loo dhistay isgaarsiin baa loo dhistay iyo difaac ilaalo ah oo maxaanku rahdaa dhulkaas ay qolyahan darawishaha ka taliyaan oo dhul dowladda ingiriiska talyaani ku heshiiyeen ahayd in loo madax banaaneeyo wadaadkeen abdilla xasan heshiiska ilgii ayl ka dhacay oo dhulkaas ahaa dhulka nugaasha la yidhaahdo iyo dhulka la yidhaahdo maxaanku idhahdaa ceel cad oo talyaaniga xaggiisa ah gobolka mudug dhulka iyaga madax banaanida loo siiyey inay de ka ilaashadaan wixii cadowa iyo guud ahaan dooxada nugaaleed de marka hadda qalcadda halkaasi ku taalla midba midda kale ay muuqanaysa marka laga yimaado meelaha ay ka dhisnaayeen intaynan u gelin iyo qaabka loo sameeyey iyo siday iskugu toosnaayeen oo kale marka oogta laga shido oo ahayd warka keliya isku gaadhsiiyaan oo nugaal salkeedana laga arko xarunta fariinta laga gaadhsiiyo arintaas waxay ahayd arrin aad ay uga fikireen qoladahan xuruub daraawiish oo waagaas ahayd soomaaliya keliya ma ahayne dunida islaamka o dhan qolyaha daraawiishiska loo odhan jiray darfishisku marka qalcadahan waxaa loo dhisay laba shardi mid bay ahayd in ay laba bannaan oo is eegaya ahaato iyo inay ahaato buur bannaano ka horeeyaan oo buur kala eegayso marka qalcadda beledweyne haddii laga soo bilaabo muddo ka yar saddex saac haddii beledweyne cabsi talyaani ay ka haysato qolyaha darfishiska ay magaalada beledweyne degan oo marka iyagu magaalada aasaasayba magaaladaas iyaga aasaasay cidi kama horeyn waxaa laga yaabaa in taleex laga dareemo meesha koonfurta saa uga fog waqooyiga soomaaliya taleex xaruntu ahayd waxaa laga yaabaa in laba sac ka yar lagu dareemo oo marka beledweyne buuraheeda qabno oog laga shido lababaar aragto lababaar markay aragtana gallaadi aragto gallaadi markay aragtana domco aragto domco markay aragtana qalcadda laascaanood aragto laascaanood markay aragtana maxaan ku dhahdaa sool dalyar aragto sool dalyar markay aragto ay geeda midhal aragto geeda midhal markay aragtana taleex aragto oo markaas sidaa kusoo gaaro marka aynu kusoo noqonno laascaanood oo kale meelaha daraawiishtu ay ka deganeed oo u ahayd goobaha sida weyn taariikhiga bal ka waran laascaanood oo kale halka ay ka deganaayeen iyo waxay u qaban jirtay oo kale magaalada laascaanood buurta dadku sayidka u yaqaano soomaalida wixii gobol ku dhashay iyo wixii kala yimid bamdhaa way maqaleene waxaa ka dhisnayd qalcad la yidhahdo baacdheer qalcadda baacdheer iskama aysan dumin adii degmada laascaanood markii dowladda ingiriisku ay degmada siinaysay ayay amar ku bixisay in la dumiyo qalcaddaas anigu waxaan la kulmay dad daraawiishka ay dhaleen oo dariiqada saalixiye ahaa oo maxaanku idhaahdaa yidhi waxaa lagu qaatay mushahar baa lagu qaatay iyo dee gunnaa lagu qaatay in la dumiyo marka midha ingiriisku wuxuu doonayay dadku inay magaalada maadaama la degay oo degmo ay tahay muuqaalkeedaas xusuusta dagaalada lala galay qolyahan isticmaarka ah ee marka baacdheer waxay ahayd qalcad caana sayid maxamed alla yarxame oo maadaama magaalada dooxa ay iskaga yartaallo oo u digaya dadka moodaya meeshaas meel aada u sahlan wuxuu ku yiri wilgayar ninkii baacdheer bannaan moodow jikra bowdka loola jiifa marka bacdheer baa loodhan jiray waxaa jiray goobo kale oo iyaguna ku yaalay gobolka sool degmada xudun oo kale orgiyo baa ku taale bal ka warra taasi hadda inay jirto iyo wixii ka dhisnaa maxay ahaayeen
marka orgiya meesha loo yaqaano iyada laftigeeda isticmaalkaa dumiyey oo dhisaga ingiriiska ee laascaanood joogay ayaa wuxuu sahansaday meel uu xoogaa soft water ka heli karo meel biyo aan cusbo badan lahayn marka wuxuu ishaa diniintada sbrin baa la yidhahdaa meeshaa biyuhu kasoo boodayaan ee magaalada taleex ee magaalada xudun dhinacan soo eegaya bannaanka laascaanood iyo jidbaaliya soo eegaya ayuu de luka isaga haystay imdhaaye buu wuxuu ku ogaaday biyaha sbrinka ah ee dareerayaa inay yihiin biyo softi oo saabuunta ku bixi karto oo bini aadmigu cabbi karo aan cusbo badan lahayn kadibna qalcadda oo markii horeba ay duqeeyeen dayuuraduhu ayuu isna amray in lasii dumiyo marka waxaa dumiyey dowladda ingiriiska dumisay qalcadda orgiya hadeerna degmada dadka reer xudunbaa niman midhaa ganacsato ah ka sameeyey ceel maxaanku idhahdaa soft water leh oo magaaladaasoo noloshu markaa ku dhibanayd taleex oo kale degmada taleex dee waxaayd meesha ugu ballaadhan xarumo badan baa ku yaalay oo dowladda laftigeedu deganayd qayb ciidanku deganaa qayb xaasasku deganaayeen dhismayaal baa ka dhisnaa intaynuu gelin hadda dhibaatooyinka gaadhay bal dhismayaashii ka dhisnaa marka la gaadho dhanka xalin oo kale taleex aan isku badarnay waxaa ka dhisnayd afar kooiy toban qalcadood afar magaalada gudaheeda ka dhisnayd toddobana xarunta maadaama taliska xarun uu ahaa maadaama meesha xaruntii tahayd toddobana magaalada taleex degmadaas xuduudaheeda ka baxsan magaalada bay ku xirnayd afarta gudaha ka dhisnayd waxaa la odhan jiray falaad oo wadaadka xaasaskiisa deganaa ingiriiska madaafiic la dhacay oo meesha uun asaaskii baa yaal qofka magaaladka u arkaya silsiladu waxay ahayd meel loogu talagalay xaruntan daraawiishad waxaa joogaa inay isku difaacaan ilaa laba sannadood ama saddex sannadood iyadana dadku sawiradeeda way arkaan bay la tahay daawaad waxaa tukanaa wixii marti u yimaada dariiqada iyo daraawiish u yimaada eegi meesha loo yaqaanana waxay ahayd magaalada tilax buurta yara ka sarraysa isla layskuma halayn jirin waxa la yidhaahdo daarahaas toddobada ah ee ku xeeran magaalada oonu magacaabi doonno layskuma halayn jirin isla isla isla dariiqada gudaheeda oo magaalada buurta bartankeeda ku taalo silsilada marka dhowr tallaaba laga dhaqaaqo ayay ku tillay meeshaas daar ilaalo ama eegi baa la odhan jiray isla iyadunba magaalada gudaheeda laga waardiyeyn jiray waxay soo gelaya iyadoo haddana la ogyahay waana xagga sare wata saaran ilaa in badan laga arkay wixii soo gelay oo kale looma dan lahayn ee kuwa soo dhaafaya geeda midhale ama kuwa soo dhaafaya xalin waxaas dan looma lahayn toddobada daarood ee xarunta guud ee talax lagu ilaalin jiray waxaa ka mid ahay daarcad oo ku taalla magaalada dhinaceeda waqooyi waqooyiga maxaan ku ihahdaa waqooyiga taleex bay ku taallaa tusaale ahaan oo kale toddobadaas toddoba daarood oo iyadu ka soo baxsan taleex oo daarcadaasi ku jirto marka ma isku shaqay qaban jireen mise shaqooyin kala duwan bay ahaayeen maya toddoba jihay ilaalin jireen xaruntaa lagu ilaalin jiray daarcad baa ka mid ahayd gacan guulle meelhaa ka mid ahayd xalin meelhaa ka mid ahayd dhumay meeshaa ka mid ahayd geeda midhalaa ka mid ahayd cawshaan meelhaa ka mid ahayd nuguul meelhaa ka mid ahayd waxaa kaloo jiray xaydaanka loo yaqaano oo hadda dhisan barqaaqo oo fardaha lagu xerayn jiray oo fardo ilaa toban kun gaadhayay marka inta aan hadda warka aan hayo wuxuu sheegayaa meeshan la daarcad inay dhisan tahay meesha la yidhaahdo nuguulna inay dhisan tahay meesha geeda midhalahoo maalidhawood roobabkii ugu dambeeyey baa asaaskii ugu dambeeyey qaaday marka in asaas yar taagan yahay iyo inuusan taagnayn waa udhexaysaa laakiin ma dhisna waxyaabaha sida weyn laysu weydiiyey ustaad waxaa ka mid a maxaa lagu doortay in daraawiishtu halkaa dhismayaal iyo xarumo ay ka dhistaan oo aynu aragnay de sida ay u dhisan yihiin intayna qaab wixii laga sameeyey dhagxanta iyo intaynan u gelin doorashadaasi maxay kula tahay markii la baadhay ee lagu doortay in la dego taleex oo kale ninkan aan iskala heshiino oo jooji dagaalka kan talyaa ingiriisku markaa waa caal waayeyoo wuxuu yidhi bal waaya dadku haddaad la heshin karas la heshi kadibna heshiis baa dhacay ninkan wadaadka ah iyo daraawiishta dhulka inta ay iyagu ka rabaan oo xorriyad u rabaan oo dhulkooda ah inaanay iman dowladaha isticmaalku marka waxaa loo ogolaaday duxada nugaal la yidhahdo markii horena ingiriisku ma joogin nugaal markii dambena waa dhul xoraa la yidhi oo ka xor ah dowladda ingiriiska mana tegi karto waaya dhulka ceelcad la yidhahdana talyaanu wuu saxiix wuxuu yidhi waayahay meeshaasna qaado labadaa meelood waa dhul ku xora sayid maxamed marka wuxuu go'aansaday maadaama ayl ay tahay meel deexo xoolaha qaar aan ku wacnayn sida fardaha oo kale nugulka ah iyo geela wuxuu go'aansaday inuu nugaal u guuro ciidana kama hortaagnayn xuduud ingiriisna ma marsanayn markii horena ma marsanayn markii dambena waxbaa la saxiya in dhul xora tahay ha markaasu wuxuu yidhi waxaad inoogaal inaga soo eegtaan meel saddexda ishin isku hayn karta geela adhiga iyo fardaha geela adhiga iyo lodaba markaasaa wafdi la soo diray nugaashoo dhan bay mareen kadibna halkaasay doorteen oo waxay u doorteen bal dhismahooda oo kale yaa dhisay waayo qaabka loo dhisay dadka qaar waxay yidhahdaan waxaa lagu dhisay caano geel qaar waxay yidhaahdeen dhagxantan oo kale dee sidii loo qaaday oo kale hadda qalcadaha siday u dhisan yihiin aad bay u dhaadheer yihiin dhagxantu way waaweyn yihiin qaarkoodna way dhisan yihiin oo weli wax isbedela kuma iman inkastoo meelaha qaar raadadkii duqaymuhu ay ka muuqdaan oo ay ku dhaceen horta inta la ogyahay muhandisiinta nimanka maasuniska ahaa ee fundiyada ama injineerada inagoo nidhaano daaraha dhisaa inta la ogyahay waxay ahaayeen niman reer yamaneeda oo ka yimid yamantan koonfureed gaar ahaan magaalada laxaj waa waa xagga dhismaha daaraha sida la isu saarayay laakiin daaraha waxaa dhisay dad soomaaliyeed baa shaqada kale oo dhan qaban jiray guud ahaan buuro ayaa laga dhisay qaarkood markaa sida meesha ugu dheer soomaaliya oo kale ee gobolka sanaa ku taalla oo kale waa arrin dadku ay la yaabaan buuriba buurtay ka dheer tahay in laga sameeyo bal ka waran waxay ku saareen iyo marka laga sheekeeyo taariikh ahaan qaabka dhagxanta intaa laala eg waxay u isticmaaleen oo kale buuraha qalcadaha daraawisheed laga dhisayey waxaa la isticmaali jiray xeelad aad u sarraysa horta qof bini aadmigii dhagxaantan ma uusan geyn jirin xaggaa sare waayo maba qaadi jirinba ama qofku uu soo dhacaya tusaale soomaaliya meesha altituudka ugu dheer waxa loo yaqaano ama sea levelka marka dhulka baddaa laga cabiraa dhulka korkiisa meesha shimbibiris la yidhahdo oo bugaagta adduunka o dhan ku qoran soomaaliya altituudkeed waa la yaqaan baa laga dhisay oo laba kun oo mitir bay badda ka sarraysaa waa meesha soomaaliya ugu dheer wax la yaqaan geographically meesha noocaas ah qof bini aadmiyihii dhagax dhagaxa intaa leeg culayskiisa ma geyn jirin tirik baa la isticmaali jiray khariib ah dameer orgeysan baa dhagxaantan waaweyn harag maqaar geel oo la- maqaar geel neef la qalay neef baa la qalayaa maqaarkiis iyo saantii maqaarkii geela baa xadhigii baa baa laga buuxinaya dhagxaanta waaweyn maqaarka intuu la egyahay waa la tulayaa afkaa la isugu tulayaa dameerkan orgeysan baa labada dhinac lagu kala rogayaa dameerkaa orgeysan waxaa la hor wadayaa dameer baydalan maantao dhan dameerkaasu isagu culayskan dareemi maayo wuu boodayaa dameertaasa la hor wadayaa wuu boodayaa dameertaas isaguna wuu cadhaysan yahay oo maxaan ku rahdaa xoogaa baahi jinsiya haysa uma- umaba isma xusuusnaba maanta dhan siduu u boodayo oo maxaan ku rahda dhagaxa ula boodaya dameertana loo hor wado ayaa fiiqa lagu geynaya Een, degmada taleex oo kale ee aanu dhowaan booqanay waxaanu ku aragnay dee in dhibaato fara badani ka muuqanay haye waa la ilaalin karaa waayo horta marka hore dadka eh, magaalada degan waa inay iska xil saaraan oo guddiyo u sameeyaan oo eh, ka dhigtaan maxaan ku rahdaa dalxiis iyo eh, museum ay ka- way ka dhigan karaan Een, ummadda soomaaliya kalena iyo ummadda gobolkan soomaaliya sanaa ku dhalatay iyo ummadaha soomaali galbeed u dhashay iyo iyaguna qayb bay ku leeyihiin inagoo inagoo inteena laascaanood gobolkan ugu badan joognaan qayb baynu ku leenahay haayo waxaa la- wax- waa laga qaban karayaa ee dadku waa inay dareenko dee u- ma ilaawo u taariikhdiisa bini aadmigu oo dadka u kacayaana ay dee dad muuqdo noqdaan oo waqti iyo lacag ku bixiya dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa ustaad cumar daruur oo aan ka wareysanaynay goobihii taariikhda ahaa ay degganaayeen daraawiishta ee ku yeelay gobolka sool iyo meelihii kale ee deegaanada soomaalida waxauna si weyn uga hadlay in wax laga qabto dhibaatooyinka burburka ku yimid sidii dadku ay ugu kici lahaayeen loona soo noolayn lahaa intaannu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga cabdikariin cabdilaahi olol oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka noogu soo diyaariyey magaalada laascaanood halkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa v o w washington haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa u diyaara jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsan tahay zaara kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa xalay la ciyaaray kulmo ka tirsan yuruba liig wareegga labiyo soddonaad balse haddaan warar goosgoosa idin dulmarno naadiga kubadda cagta ee real madrid wararka ayaa waxa ay sheegayaan in uefa ay hadda baarayso sababta uu jaalle labaad u qaatay jaalle u qaatay sergio ramos ciyaartii ajax amsterdam ay la dheeleen naadiga real madrid oo real madrid laba gooli gool ay ku soo awoorfirnaatay uefa ayaa sheegtay inay baarayso arrinkaasi waxaana looga shakisan yahay in sergio ramos uu si ula kac ah calaamadaas u qaato si uu kulanka soo socda uga maqnaado dabadeedna kulamada kale uu u noqdo mid markaasi awood u yeesha in naadigiisa uu si caadiya ula ciyaaro sergio ramos ayaa khalad ku galay ciyaaryahan casper dolberg daqiiqadii siddeetan iyo sagaalaad oo real madrid ay laba gool iyo gool ku hogaaminaysay islamar ahaantaasina waxaa la siiyey jaalle kale taa oo ka dhigan tahay in lugta kale uu ka maqnaado balse ciyaartooyga si ula kac ah u qaata calaamad eh, markaasi ganaaxa ee hurudka ama jaallaha ayaa waxaa ka dhigan sharci ah in la ganaaxo laba kulan oo kale waxaana hadda uefa ay baaraysaa arrinka isaga tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa wararku waxa ay sheegayaan isaguna in uu qandaraas u kordhiyey naadiga kubadda cagta ee barcelona ernesto valverde ayaa hal sano qandaraas cusub sii kordhiyey shan iyo konton jirka waddanka sbain u dhashay ayaa waxa uu sii joogi doona hal sano kale oo dhaaraada ilaa iyo inta laga gaaray laba kun iyo labaatanka ilaa laba kun kow iyo labaatanka weeraryankii hore ee weerarka ugu ciyaaraya naadiga kubadda cagta ee barcelona louis enrique ayuu bedelay markaasi velvade oo isagu waddankaasi sbaanishka ama spain u dhashay lafahaantiisa dhinaca iyo yuruba league haddii aynu aadnana waxaa la dheelay kulamo ka tirsan koobkaasi naadiga bet barisov ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee arsenal lugta koowaad ciyaaryahanka lagazet ayaa calaamada roosaha ka qaatay naadiga kubadda cagta arsenal daqiiqadii siddeetan iyo shanaad kulamada kale ee dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee krasnadar ayaa la dheeshay ban leverkusen golol ambrej ay ku kala tageen galatasaray iyo benfica laba gooli gool benfica ay ku wadroonatay sevilla waxay guuldarro duligtay naadiga lazio gooli waxba ah olombiakos dinam kevin laba iyo labaya isla dhaaf waayeen inter ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga rabid wen ren serial bets ayaa saddex iyo saddex isla dhaaf waayey slavia bruj iyo nadi kubadda cagta ee qayankana waxa ay ku kala tageen goolla'aan breja valencia ayaa laba gool waxba kaga adkaatay celtic galaa bruj zalsburgna laba gool iyo gool naadiga zalsburg ayaa guuldaro markaasi kala kulantay f c zurich napoli ayay marka martigelisay saddex gool iyo gool ayaana lagu awdronaaday naadiga zurich chelsea laba gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga maalmo shakhtar donetsk iyo entracht frankfurtna laba iyo laba ayay isla dhaafwaan sporting naadiga kubadda cagta ee dalkaasi bortugiiska ka socdana waxa ay guuldaro gool iyo waxba kala kulantay naadiga belreal victoria blazen iyo dinamo zegrebna gool iyo laba gool naadiga dinamo zegreb ayaa looga awudronaaday dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha inala socodsiinayey haatana dhinacii heesaha ayaynu jilleecaynaa ha iga goynin waa codkii allaha u naxariista ee fanaankii weynaa faysal cumar mushtaag
galiiliyada jidhkaygana abwan waay galiiliyada jidhkaygana abwan waay gogooshegayaankiisa u badan nin dartaa u geesmada haddaad gaaraasha leedahay godoy lama colaadshee gayaankiisa u badan hadaad garaasha leeda odoy lama colaadee amba kumaagu haadsheen
rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa codkiisa ku luuqaynayey faysal cumar mushtaag iyo heestaasi haygoyn intaynu mar kale hawada ku kulmayno heestaasi ayaannu ku soo gebagabeynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabtii ka qayb qaadatay barnaamijka oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo jimco barkhadeed